أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii koow iyo tobanaad waxayna dhinacyada dagaalamaya saaka isku adeegsanayaan gantaallo culus mu'asasada alkataib ayaa baahisay kelimad muhiim ah oo uu jeedinaya sheikh mahad warsame abuu cabdiraxmaan ciidamo ka tirsan dowladda riddada imaaraadka carabta ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaas siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa si weyn oga hor yimid muddo kororsi ay samaysteen madaxda kooxda riddada soomaaliya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baae haweenka ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqe ee wilaayada islaamiga ee gedo ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas wilaayada islaamiga hiiraan ayaa xaflad soo dhoweynna u sameysay ardaydii hiiraan ku matalaysay mukhayimkii tacliimiga ahaa ee uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyadiiyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subax talaado ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha barakeysan ee ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii kow iyo tobanaad waxayna dhinacyada dagaalamaya saaka isku adeegsanayaan gantaallo culus wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaasi waa kan nuur cali warsame abuushayba oo aan goordhow wax ka weydiinay nuur bismillaahi raxmaan iraxiim walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan aad baad u mahadsan tahay dagaalka u dhexeeya sahaynada iyo maraykanka oo dhinac ah iyo nidaamka shiicada iiraan ayaa weli halkiisii kasii socdaa iyadoo weli la isweydaarsanayo gantaalada culculus ee magaalooyinka fogfog isaga kala gosha war ka soo baxay nidaamka shiicada iiraan ayaa lagu sheegay in weerar laga soo qaaday mid ka mid ah dalalka diriska lagu burburiyey warshadda biyaha safaysa oo ku taala jasiiradda qasham sida uu warbaahinta la wadaagay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan oo aan magacaabin dalka weerarkaasi laga soo qaaday tallaabadan ayaa waxa uu ku sheegay inay ka dhalanayso inay iiraan qaado weeraro lagu beegsanayo kaabayaasha nolosha sida warshadaha biyaha sifeeya oo inta badan ay ku tiirsan yihiin wadamada khaliijka la ysku yidhaahdo maraykanka ayaa waxaa jira in dhiigbax xoogan oo dhanka dhaqaalaha ah uu dareemayo waxaana la tilmaamay in uu lumiyey toddobaadkii ugu horreeyey ee dagaalka iiraan kow iyo toban diyaaradood oo ah nooca aan duulyaha lahayn ee lagu magacaabo m q nine riber kuwaasoo ay soo riday iiraan iyadoo isku darka qiimaha diyaaradaha si la sheegay inay gaarayaan saddex boqol iyo soddon milyan oo dollar sida ay warisay c b c news xasaanow waxaa iminka la dareemayaa inay soo dabceen sahaynada iyo weliba maraykanka marka loo eego dagaalka ay kula jiraan iiraan oo noqday mid lama filaan ah sahaynada iyo maraykanka xilligan la joogo waxay raadinayaan waddo ay uga baxaan dagaalka iiraan kadib markii saraakiisha sahaynada uu hadda mowqifkooda wax iska beddelay iyagoo hadda arkaya inaysan jirin suurtagalnimada isbeddel nidaam looga samayn karo iiraan waxaana arrintani lagu qoray washington post dagaalka hadda socda waxa uu si toos ah u taabtay dhaqaalaha caalamiga ah taasoo sare u qaaday cadaadiska uu la kulmayo saliibiga trump xilli koror uu ku yimid qiimaha shidaalka halka doolarka uu hoos u dhacayo xaaladan waxay dhilisay inay soo koobaan sahaynada iyo maraykanku guusha dagaalka iyo ujeedooyinkiisa iyagoo hadda washington post tilmaantay in saraakiisha maraykanka iyo sahaynadu ay u arkaan marka horeba in la gaaray wax loo sawiri karo guul lana joogo xilligii laga bixi lahaa dagaalkan maadaama uu xadka xakamaynta ka baxayo hadalladan waxaa xigay wadahadallo saacad socday oo ay yeesheen trump iyo putin marka oo la sheegay in putin uu kula teliyey saliibiga trump inuu raadiyo wadahadal lagu joojiyo dagaalka si uu uga baxsado saamaynta dagaalkani taa cagsigeeda iiraaniyiinta ayaa waxay taagan yihiin dagaalka inuu hadda bilow yahay islamarkaana wixii xilligan ka dambeeya ay adeegsan doonaan gantaallo kan ugu yar uu yahay haltan xasana waxaa jirta in telefishin ruushka laga leeyahay ee lagu magacaabo r t uu fadeexadda dhexda geliyey askarta sahaynada muuqaal ay baahiyeen oo ay ku sheegeen in duqeymo ay ku burburiyeen diyaarado ay lahayd iiraan balse r t ayaa soo bandhigay in bishii juun sanadkii hore intii lagu jiray dagaalkii labaiyo tobanka maalin sidan oo kale askarta sahaynada isla muuqaal ay baahiyeen taa oo shaki gelinaysa muuqaalada lagu sheego weeraro la fuliyey inaysan dhab ahayn sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda iiraan ninka lagu magacaabo cabbaas aragji ayaa dib u baahiyey sawiro iyo qormo ay baahiyeen taliska dhexe ee ciidanka maraykanka oo muujinayay xilli xilliga ay nidaamka gantaalada himris lagu magacaabo ay u adeegsanayeen weeraro ay ku qaadeen gudaha iiraan balse aragji ayaa uga mahad celiyey ciidanka maraykanka inay baahiyeen sawiradan isagoo ku sheegay inay xaqiijinayaan weerarada ka dhacaya gudaha iiraan in laga soo qaadayo dalalka ku dhow iiraan maadaama gantaaladan ay gaarayaan masaafo dhan shan boqol oo kilomitro keliya wuxuu yidhi waxaan uga mahad celinaynaa centacom inay si cad u qirteen in dhulka dalalka diriska ah laga soo adeegsanayo nidaamyada himris isagoona si loogu weeraro dadkeena waxaana muuqata in bartilmaamyadyadan ay ku jirto xitaa warshad biyaha sifaysa cidna markan yaysan la yaabin buu yidhi ama aysan ka caban haddii gantaaladeenna awoodda leh ay burburiyaan nidaamyadaas meel kastoo ay yaalaan taasoo jawaab u noqonaysa weeraradaasi saliibiga trump ayaa xalay hadlay wuxuu yidhi iiraan waxay doonaysaa inay noqoto dal xooggan oo kusoo biira qudaha laakiin taa annagaa ka hortagnay buu yidhi haddana waxay ku dhow yihiin inay ku qayliyaan hayooy laakiin laakiin nasiib daro waxay ahayd buu yidhi inay laba maalin ka hor sidan u qayliyaan marka ay annaga naga diidayeen wax kasta oo lasoo bandhigay sidoo kale afhayeen u hadlay ciidanka iiraan ayaa sida ay baahisay aljaziira wuxuu yidhi waxaa naga go-an inaan sii wadno dagaalka mar kastoo aan ku dhex jirno waxaan adeegsan doonaa gantaallo ka xoogan kuwa aan horay u adeegsanay saliibiga trump ayaa isna waxa uu yidhi dagaalka wuxuu dhammaan doonaa markii iiraan aysan mar dambe yeelan awood ciidan oo ay muddo aad u dheer u adeegsanaysay wax ka dhan ah maraykanka israa'iil ama xulafadeena warkii ugu dambeeyey ayaa wuxuu sheegayaa in xalay trump mar kale la weydiiyey dagaalka hadda miyuu bilowday mise wuxuu marayaa dhammaad wuxuu ku jawaabay labadaba waxayna u badan tahay in dagaalka uu dhammaad marayo oo maraykanka iyo sahaynadu ay dagaalku ka caajiseen islamarkaana dhan ay u wadaan ay la'yihiin xasano waxaa jirta in ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ay sheegeen in ay burburiyeen gebi ahaanba xaruntii isgaarsiinta dayax gacmeedka ee lagu magacaabo hayla taasoo ku taala koonfurta talaabiib iyagoo isticmaalayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu magacaabo i r g c waxayna sheegtay in xaruntan ay ahayd xarun muhiim ah oo isku xirta saldhigyada cirka ee sahaynada iyo diyaaradaha dagaalka islamarkaana ay qayb ka ahayd shabakadda militariga ah ee kontaroolka iyo isgaarsiinta dayax gacmeedka waxaana hadda gantaalada iiraan ay si toosa ugu dhacaan magaalada talaabiib iyadoo difaacyadii hawada ee sahaynaduna goorsii horreysay ay burburiyeen iiraaniyiintu ugu dambayntii iiraaniyiintu waxay ka digeen in qiimaha saliidda uu gaari karo laba boqol oo dollar fuustadii haddii dalalka dariskahi aysan joojin ama xakamayn trump haddii aad awoodaan inaad saliid ka badan laba boqol fuustadii sii wada ciyaartan buu yidhi digniintan waxay ku soo beegantay xili dagaalka bariga dhexe uu sababay in qiimaha saliidda kor u dhaafo boqol dollar fuustadii taasoo sare u qaaday cabsi ku saabsan qalalaaso weyn oo ku yimaada suuqa tamarta adduunka sidoo kale arrintan wadamada ee hadda saameynta ballaaran ay ku yeelatay waxaa ka mid ah dalka bakistan iyadoo la tilmaamayo nidaamka daaquudka ee bakistan in dadweynaha iyo guud ahaanba nidaamka dalkaasi uu shaaciyey in dadku ay iska dhigaan gaadiidka ay isticmaalaan islamarkaana guryahooda ay ku ekaadaan iyadoona maamulada dowladda waddankaasina loo sheegay in xafiise ay ka samaystaan guryahooda si shidaalka yar ee waddanka ku haray loo ilaashado taasna taasoo ka dhigan in gaadiidka waddanka laga isticmaalo layska dhigo aad buu u mahadsan yahay abuushayba mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay kelimad muhiim ah oo uu jeedinayay sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo diyaariyay
بسم الله الرحمن الرحيم
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
saacadihii lasoo dhaafay mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay kelimad uu jeediyey sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan xafidahullah taasoo ciwaankeedu ahaa in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf oo uu kaga hadlay dhagaraha gaalada iyo kuwa indhaha uu ah ee ridoobay ugu horeyn sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan ayaa ka hadlay duulaanka ay gaaladu kula jirto mujaahidiinta iyo maraaxiisha uu soo maray duulaanka yahuudda iyo nasaarada ay maanta ku soo qaadeen dalkeenna muslimka ah wuxuu soo maray iskudaya dhowr ah ooy gaalada isku dayeen inay ku xaqiijiyaan hadafkooda hadday ahaan lahayd duulaan militari oo toos ah dagaal maskaxeed mid dhaqaale mid anshax iyo akhlaaq iyo mid siyaasadeed intaba ujeedkooduna waa in dalkeenna muslimka ah laga hirgeliyo xukunka dimuqraadiyadda ee kufriga ah kownkana laga waayo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo nuurka waxyiga qaala allahu tacaala yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahihim waya'ba allahu ila an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruun huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun laakiin alxamdu lilaah waxa allah fadligiis ah in sannado badan kadib ee dagaal xidhiir ah oo isbahaysiga saliibiyiinta iyo murtadiintu isku dayeen inay xidhiidhaha ugu siibaan ku dhaqanka shareecada inay fashilmeen dhammaan xamladihii saliibiyiinta maraykanka
sidoo kale waxa uu sheekh mahad warsame ka hadlay markii ay gaaladu ku fashilantay duulaankii milatari ee tooska ahaa ee ay kula jirtay mujaahidiinta inay u weecatay duulaan qarsoodi ah ayna howlgelisay shabakado jawaasiis ah waxa uuna dadka muslimiinta ugu digay inaysan ku kadsoomin dhagaraha gaalada kadib markay gaaladu ku fashilmeen dagaalkii militariga ee foolkafoolka ahaa isla markaasna ay ku hungoobeen inay ka adkaadaan mujaahidiinta waxay saliibiinta iyo murtadiintu u weecdeen dhagar iyo dagaal qarsoodi ah waxayna dardargeliyeen shaqaalaysiinta canaasiir jawaasiis ah oo garab ku siiya duulaankooda shareecala dirirka ah kana qayb qaata duqaymaha wuxuushnimo ee lagu beegsado muslimiinta jawaasiista waa kuwa maanta fududaynaya qabsashada dhulalka muslimiinta waa kuwa ka dambeeya xasuuqa maatida waa kuwa hagaya duqaymaha ay diyaaradaha gaaladu ka geysanayaan suuqyada masaajidyada goobaha waxbarashada iyo guryaha dadka marasta ah oo dhammaan ka fog xeryaha ciidanka hubaysan adeegsiga jawaasiistana ma ahan wax maanta soo bilowday laakiin waa qorshe gaaladu weligood isticmaali jireen laga soo bilaabo xilligii nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam munaafiqiinta madiine ku noolaa waa kuwii yuhuudda iyo mushrikiinta quraysheed u basaasi jiray garabna ku siin jiray dagaalka ay kula jireen nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam iyo asxaabtiisa wuxuuna allah inoo sheegay in tilmaanta ugu weyn ay munaafiqiintu leeyihiin ay tahay uhiilinta gaalada iyo garabsiinta cadowga allah allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi bashir ilmunaafiqiina bianna lahum cadaaban aliima aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin ayabtaguuna cindahum alcizata faina alcizata lilahi jamiica sidaasi si la mid a ayaa jawaasiista maanta ee isku qarnaya safka muslimiinta waxay kun jeer ka daran yihiin gaalada asalka ah sababtoo ah waa cadow qarsoon oo kugu muuq iyo midab ah dhabarkana kaaga mudaya midi sumaysan sidaas darteed innaga oo gudanayna waajibka inaga saaran ummaddeenna waxaan bulshada muslimiinta uga digaynaa inaysan ku kadsoomin dhagaraha gaalada ayna ka digtoonaadaan garabsiinta cadowga waana inay ogaadaan in qof weliba oo gaalo garab ku siiya la dagaalanka muslimiinta nooc weliba ay tahay hadday ahaan lahayd mid militari ama mid macnawi ama mid dhaqaaleed ama inuu gaalada xog u gudbiyo ama muslimiinta cawraadkooda u sheego in dhammaan arrimahaas uu ku gaaloobayo waxaan uga digaynaa dadka muslimiinta ah meel kasta ay joogaan inaysan ku kadsoomin kuna dagmin falkan foosha xun ee jaajusnimada ah sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan allah xifdiye ayaa isagoo si hadlaya waxa uu shaaca ka qaaday asbaabaha keena in qofka uu jaasuus u noqdo cadowgiisa isagoona dhanka kale uga digay dadka muslimiinta arrimahaasi waxaan sidoo kale muslimiinta ku baraarujinaynaa inay ka taxadaraan asaaliibta iyo wadiiqooyinka uu shayddaanku u adeegsado inuu qofku ku dhaco dabinka cadowga ee jaajuusnimada wadiiqooyinkaasna waxaa ka mid ah macaasida iyo fawaaxishta oo la fududaysto iyo wax kasta oo qofka ugu yeeraya zinada allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khuطwaati ashayطaan waman yattabic khuطwaati ashayطaani fainahu ya'mur bilfaxshaa'i waalmunkar culimmadana waxay horey u tidhi almacaasi bariidu lkufr xumaanta iyo dembiga waxay dhambaal u tahay oo ay keensataa qofku inuu gaalnimo ku dhaco waxaana si camali ah loo arkay qofba qofka uu ka fisq iyo fasaad badan yahay inuu uga nugul yahay ficilka jaajuusnimada iyo inuu ku dhaco dabinka shayddaanka iyo gaalada wax kalena meehee dembigii iyo macsida uu ku jiray ayaa indhaha tiray qalbigana ka madoobeeyey kadibna waxaa u fudaaday inuu xumaan kasta ku dhaco isagoo aanan wax cabsi ah amase rigasho lahayn sidoo kale waxyaabaha cadowga uu ku ugaarsado dadka uu ka dhiganayo jawaasiista waxaa ka mid ah inuu raadsado dadka had iyo jeer ku howlan faafinta ceebaha mujaahidiinta iyo dhaliilahooda amama qof lagu yaqaano nacaybka mujaahidiinta iyo inuu ka naxo guulahooda kuna farxo guulaha cadowga allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi isagoo ka hadlaya munaafiqiinta tilmaamahan leh am xasiba aladiina fii quluubihim maradun an lan yukhrij allaahu adqaanahum wlow nashaau la araynaakahum falacaraftahum bisiimaahum walatacrifanahum fii laxni alqowli wallahu yaclamu acmaalakum sidoo kale dadka ay cadowga sida gaarka u ugaarsadaan si ay uga dhigaan jawaasiista waxaa ka mid ah dadka camalka jihaadka ka fadhiistay iyagoo markii hore mujaahidiin ahaa shaykhulislaam ibnu taymiya isagoo ka hadlaya dhibaatada ay islaamka u geysanayaan dadka jihaadka ka taga ee faasiqiinta ah wuxuu yidhi fazunaatu walluutiyatu وتارك الجهاد وأهل البدع وشربة الخمر هؤلاء كلهم ومخالطتهم مضرة على دين الإسلام marka laga yimaado basaasinta muslimiinta iyo ka qayb qaadashada duulaanka iyo duqaymaha cadowga ay ka geysanayaan wilaayaadka islaamiga shaqooyinka jawaasiista loo egmaday oo ay ku hagardaamaynayaan islaamka iyo muslimiinta way badan yihiin waxaana ka mid a faafinta ishaacaadka iyo irjaafka dadka jihaadka looga fadhiisanayo cabsigelinta muslimiinta iyo buunbuuninta gaalada faafinta fisqi iyo fasaadka iyo sinada kicinta bulshada iyo socodxumaynta mujaahidiinta ugu dambeyn sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan ayaa baaq towbadkeen ah u diray jawaasiista ku howlan dabagalka cawraadka muslimiinta garab iyo gacalna ka dhigtay gaalada ah iyo dabadhelfyadooda ridada ugu dambayntii waxaan halkan baaq toobadkeena uga diraynaa jawaasiista cadowga ku shaqaysto waxaan leenahay allah u toobadkeena usoo laabtay diintiinna isaga hara la shaqaynta cadowga waxaa dembi idinkugu filan inta aad horay u geysateen waxaadna ogaataan in tiirka laydin geeyo waxaan ka jecelnahay inaad allah u toobad keentaan si aad adduun iyo aakhare u badbaadaan ka faa'iidaysta fursaddan inta ay naftu idinku jirto kuna cibro qaata kuwa ay fursaddu dhaaftay ee gacanta lagu soo dhigay iyagoo jawaasiis cadow ah kadibna god galay ayagoo waxay galabsadeen gacmaha ku sita ciddii ka toobad keenta falkaas gaalnimada ah iskuna soo dhiibta mujaahidiinta waxaan u damaanad qaadaynaa in la siin doono ammaan buuxa loona qarin doono sirtiisa in shaa allah qaala allahu tacaala ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faaclamuu ana allaha hafuuru raxiim wa qaala tacaala ila aladiina taabuu waaslaxuu wabayanuu faulaa'ika atuubu calayhim wa ana atawaabu raxiim kelimadan uu jeediyey sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan allah xifdiye waxay ku soo aadaysaa iyadoo toddobaadyadii u dambeeyey wilaayaadka islaamiga ah dhegta dhiigga loogu daray kooxo jawaasiis ah oo cadowga islaamka ku caawinayay dhibaatada muslimiinta kuwaasoo in badan allah uu u sugay balse ugu dambeyntii uu qabtay allah qabashadiisana waa mid daran mahadsanid cabdiqani ciidamo ka tirsan dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaas sida warbixintan uu ku haya casaam carafaat wararka ka imaanaya waddanka imaaraadka carabta ayaa sheegaya in si lama filaan ay u burburtay mid ka mida diyaaradaha dagaalka ay adeegsanayaan ciidamada xukuumadda ridada ee ka jirta waddankaas ugu yaraan laba askari ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markay la dhacday diyaarad nooca qumaatiga u kacda oo ay saarnaayeen wasaaradda difaaca xukuumadda abudubay ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in diyaaradda cilad farsamo ay soo wajahday kadibna ay hawada ku qaraxday ka hor intaysan dhulka ay ku dhicin wararka sida aadkaa laskula dhex qaadayay baraha bulshada ayaa sheegay in diyaaradda uu helay saaduuq ee iiraan ay soo riday balse xukuumadda ridada imaaraadka ayaa arrintaasi beenisay dalka imaaraadka carabta ayaa ka mid ah meelaha sida aadka ay ugu daadanayaan sawaariikhda iyo diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ee iiraan ay ku weerarayso maraykanka iyo xukuumadaha carabta ee xulufada la'ah mahadsanid casam siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa si weyn noogu horyimid muddo kororsiga ay samaysteen madaxda kooxda riddada soomaaliya marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya war-saxaafadeed ay soo saareen siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku midaysan golaha la baxay mustaqbalka soomaaliya ayaa si weyn loogu diiday muddo kordhin hal sanno ah oo ay samaysteen madaxda kooxda riddada soomaaliya muddo kordhintan ayaa timid kadib markii xildhibaanada baarlamaanka daaquudka riddada ay ansixiyeen dastuurgaaleed cusuba kaasi oo meesha ka saaraya midkii hore ugu degsanaa ay ku dhaqmi jireen midka cusub ay samaysteen ayaa dhigayeen muddo kordhin hal sanno ah ay helaan hay-adaha kooxda riddada bayaanka ka soo baxay golaha mucaaradka ayaa lagu diiday muddo kordhinta ay samaysteen madaxda riddada waxaana lagu sheegay inay si cad uga soo horjeedaan iskuday kasta oo mudaxilhaynta ay ku kororsanayaan baarlamaanka daaquudka ah iyo madaxweynaha riddada mudaxileedka xildhibaanada baarlamaanka riddada ayay sheegeen inay ku eg tahay afar iyo tobanka bishan soo socotay ee abriil halka mudaxileedka madaxa kooxda riddada murtad gurguutana ku eg tahay shan iyo tobanka bisha mey madaxda kooxda riddada ayay uga digeen inay joojiyaan muddo kororsiga ay ku hulan yihiin sidoo kalena horseediin inay dhacaan haysado siyaasadeed iyo kuwa dagaala oo muqdisho martageliso waxay tusaale usoo qaateen dagaaladii ka dhashay muddo kordhintii uu samaystay murtad farmaajo labada kun kow iyo labaatankii golahan waxaa ku midaysan siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada ashaadala dirarka ah ee puntland iyo jubbaland waxay horey u diideen dastuur gaaleedka cusub ay ansixiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada dawaaqiidda iyo madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya murtad gurgurte mahadsanid marwan dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee burjeedka ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxaana dagaalkaasi liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan haweenka ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqe ee wilaayada islaamiga ee gedo ayaa hadyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas mar kale warbixintan waxaa inoo haya casaam carafaat
munaasabadan oo ahayd mid hadyada kala duwan ay ku wareejinayaan haweenka ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ayaa ka dhacday gudaha deegaankaas waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan haweenka ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ayaa sharaxaad ka bixiyey hadiyadaha kala duwan ay ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas
annagoo ah gabdhihii degmada tuulo barwaaqo dalkan waxaan kusoo bandhignay maantaysa alaab fara badan way ka mid yihiin caaga galaysan timir oo toban kartoona caag boqol iyo xoogaha ah iyo toban iyo toddoba jawaan oo buskud ah kuwaas oon ilaahay ugu dhawaanayno mujaahidiinta furumaha joogo waxaan leenahay adkaysta insha allah waanin garab taagannahay anagoo walaalihiina ballanna waxaan ku qaadaynaa intay tabarteena intay nafta nagu jirto inaanin garab taaganaano waxaan leenahay walaalaheena mujaahidiinta waxaan nahay walaalihiina idin soo ducaynayo waxaan idin leenahay hamoodin inaad keligiin tihiin ee ajirkiina xisaabsada ilaahay ka xisaabsada walaalihiina gabdhaha ahna waa idin garab taagayn markasta intaasi kadib guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayadda islaamiga hegado naqiib ibraahin maxamed cigaal oo munaasabadda ka hadlay ayaa haweenka ku dhaqan deegaanka tulo barwaaqo uga mahad celiyey hadiyadaha ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas waxaan u mahad celinaynaa gabdhaha muslimaadka oo joogo walaayada tuulo barwaaqo ku nool oo diyaariyey xalfadan qiimaha badanna jazaakumullahu alkhayr baan leenahay iskudaygan horey baad usoo wadeen maaragtay buskudkan iyo caagtan iyo alaabtan horead u bixiseen xoolo nool baad bixiseen dhar baad bixiseen lacag baad bixiseen waan ognahay wax fara badan baad horey usoo qabateen wixii baad kusii dhex jirtaan insha allahu raxmaan dad samray oo naftoodii iyo maalkoodiiba horey baad tihiin jazaakumullahu alkhayr baan leenahay waxaad raadinaysaana waa garanaynaa aakharena maaragtay inaad diibaantaan oo janno heshaan adduunkana sharaf iyo cizi aad ku noolaataan meesha aad ku nooshihiinna uusan cadow maaragtay soo fooda soo gelinin weeye dalkiinni baad difaacanaysaan diintiinni baad difaacanaysaan dadkiinni sharaftiinni maalkiinni cirligiinni baad difaacanaysaan jazaakumullahu khayr baan leenaha gabdhaha waa inkaga mahad celinaynaa dadaalka aad samayseen waa inkaga mahad celinaynaa waana idinku sii boorinaynaaye oo wadaa idin leenahay ha ka cajizina nin gabya ah wuxuu yidhi hadda ka hor haddii geel dhukaan kaa galoo dhuuxu ka idlaado dhowr sano iyo dheeraad haddaad bilo dhaqaalayso haddii awrka lagu dhaafuroy dhabi abaahooto mar walbu intuu kuu dhalaad mid ka dhurataaye adiga iyo dhallaankaba gadaal waa ka dheragtaane insha allahu dadaalka maanta aad samayseen waad ka dhergi doontaan adduunkana khayr baad ka dhergaysaan aakharana janna aad ka dhergi doontaan jazakum allahu alkhayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa door weyn ka qaata jihaadka bariga afrika iyagoona si xiriir ah furimo hore u gaarsiiya hadyada kala duwan wilaayada islaamiga hiiraan ayaa xaflad soo dhoweynna u sameysay ardaydii hiiraan ku matalaysay muqayimkii tacliimiga ahaa ee uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya munaasabadan oo ahayd mid lagu soo dhoweynayay ardayday wilaayadii hiiraan kaga qayb gashay muqayimkii tacliimiga ahaa ee uu dhowaan qabtay maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana xafladda ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo nuqabada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna xafladdu ka dhacday degmada buqaqable sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga oo munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyey muqayimkii tacliimiga ahaa ee uu dhowaan qabtay maktabka tarbiyada iyo tacliimta xarakada mujaahidiinta al-shabaab allah subxana wataala aan ku mahadinaynaa nicmooyinkiisa iyo geladihiisa safarada badan ayna koobi karin waxaan soo dhoweynaynaa mukhayam tacliimi waxa weeyaan xarakat shabaab almujaahidiin aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa waxaan kaloon ku farxsannahay haddii aan nahay gobolka hiiraan inaan ka qayb galno sanadkan mukhayamka oo arday annaga ka mid ah oo gobolkeena ka tagtay oo macad qurduba ka qalin jebisay inay mukhayam ka qayb galaan oo maaragtay ay tagaan aad baan ugu farxsannahay runtii waxaa muuqda horumar aad u weyn ayaa muuqda dhinaca tacliinta ama maktabu tacliim uu ku tillaabsaday yaa aad u muuqata gobolada iyo kulli ka muuqata tacliintuna waa wax lagu hormaro oo dadku ay ku hormaraan oo meel ku gaaraan waa tacliinta naqiib naayib oo ka mid ah nuqabada wilaayadii hiiraan oo goobta ka hadlay ayaa xusay inay si aad ah ugu faraxsan yihiin inay soo dhoweeyaan ardaydii wilaayadii hiiraan ku matalaysay muqayimkii tacliimiga ahaa waxaanu joognaa xafladii muqayimka tarbiya wa tacliim ee ardadii ka qayb gashay gobolka hiiraan oo ka qayb gashay ayaan afur aan la qaybsanaa caawa jasaakumullah khayran waxaan soo dhoweynaynaa oo ogaadinaynaa muqayimkii tarbiya wa tacliim ay u qabatay walaayooyinka guud ee xarakada shabaab mujaahidiin waxaanu leenahay waa arrin loo baahnaa waa arrin waxqabad eh waxaanu leenahay waa arrin aad loogu baahnaa waxaanu leenahay arrintaasi soo joogteeyo waxaanu soo dhoweynaynaa artadaanadii inooga qayb gashay gobolka hiiraan waxaanu bogaadinaynaa cilmiga meesha ka soo qaateen inaad dadka u sheegtaan aad aad la wadaagtaan dadkii dhallinyarada ahaa ama iyo maxadkii inaad ooga sheekaysaan ustaad cabdisamad shuuriye oo ka mid ah macallimiinta macadka qurduba faraciisa wilaayadii hiiraan ayaa xusay inay ka macallimiin ahaan si aad ah ugu faraxsan yihiin in ardaydooda ka qayb galaan muqayimkii tacliimiga ahaa ee uu dhowaan u qabtay maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka insha allah waxaan leenahay soo dhawaada wilaayadiin kusoo dhawaada waxaan leenahay marxaban bikum insha allah waxaan leenahay waxaad kasoo faa'iideen waxaa waaye inaad dadkii kale walaalihiin aad usii gudbisaan oo aad noqotaan maxaa waaye dad tusaale u noqdo ardayda kale oo waxaad meesha kasoo faa'iideen waxaa waaye dadka walaalihiin oo ardayda kale aad u sheegtaan insha allah aad ayaan ugu faraxsannahay inaad ka qayb gashaan waana idin soo dhoweynaynaa insha allah assalamu alaikum waraxmatullahi wabarakatu ardayday ku matalaysay wilaayadii hiiraan muqayimkii tacliimiga ahaa oo iyaguna ka hadlay goobta munaasabadda ayaa si aad ah ugu farxay soo dhoweynta ay u samaysay wilaayadii hiiraan magacii waa suleymaan maxamed sheekh yuusuf waxaan ka socdaa wilaayada islaamiga hiiraan macadkan dhigta waa macad alqurduba faraciisa degmada boqaqable wilaayada islaamiga hiiraan wallahi xafladda inuu soo dhoweysay wilaayada islaamiga hiiraan soo dhoweynta inoo samaysay aad baan u faraxsanahay caawa martiqaad wanaagsan bay inoo samaysay ilaahay subxaana watacaala ayana ajarkooda allaha badiyo wallahi waa baraarujin muhiim ah oo qofka wax uu bartay in dadka uu sii baro oo sii faafeena waa wax dadka laga rabo oo nebi sal alla alay wasalam wuxuu yidhi balliquu canii walow aaya marka waa uun baraarujin waxii aan baranay dadka inaan sii barno waan ku farxsanahay muqayimka waxyaabaha waxaan soo bartay arday arday aad aad u fara badan oo walaayaad dalka ka timaatay arday aad u fara badan muqayimkaas waxaa ka faa'iidnay waxyaaba fara badan sida idaarada sida wax loo maamulo iyo waxaan ka cadaawat yuhuud yuhuudda cadaawada muslimiinta u qabto waxaa kaloo ka faa'iidnay sidee kusoo gaaray qaaradda africa islaamka waxaan baranay halgankii daraawiishta iyo taariikhdooda waxaan ugu jira haa waan ugu jiraa qorshahaas inaan gaarsiino oo ardayda waxaan soo baran u faa'iideyno oo waxaan soo baranay oon sii gaarsiin walaayada waxaa leenahay aad iyo aad ay umahadsantihiin martiqaadkaa noo samayseen iyo xafladii noo dhigteen dhowaan waxaa soo gabagaboobay muqayim tacliimi oo taariikhi ah oo uu qabtay maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona muqayimkaas u qabtay ardayda wilaayaadka islaamiga mahadsanid yaasir guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool abaar huwan ahayd abaar huwan ahayd ani geekan dhergne halkadaasoo qor bur saliid nasidi raashinaa kor fayni geek nicmo rogo xagee ka timid marka deegaankee biyole biyole haa haddana xagee joogtaa tiyeglow degmada tiyeglow
degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool waxaa weli si dardar leh kaga soconaya howlaha gurmadka ee uu wada guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana arrintan ka faa'iidaysanaya boqolaal dadweyneah oo abaartu ay saamaysay boqol iyo konton qoys oo masaakiina qaar badan oo ka mid ahana ay abaaruhu saameeyeen oo ku nool degmada tieglow iyo deegaanada hoos yimaado ayaa ka faa'iidaystay raashin qeybin uu guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka sameeyey gudaha degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool dadkan ayaa loo qeybiyey raashinka qaybihiisa kala duwan xilli ay u baahnaayeen waxaana hawshan si gaar ah u fulinaya guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ee bakool oo wakiil ka ah guddiga guud ee abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab goobtii dadkan raashinka loogu qeybinayay waxaa ku sugnaa mas-uuliyiinta guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ee bakool culummo iyo nuqabada wilaayada qaar ka mid a golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool oo goobta ka hadlay ayaa mahad alle kadib u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guddiga gurmadka abaaraha waxayna dadkii raashinka la siiyey kula dardaarmeen inay allaah baryaan ayna toobad keenaan dadkii walaayada islaamka ee xarakatu shabaal mujaahidiin abuu cubaydin horeey maybaa maybaa lanaha jazaakum allahu khayran allana wanaag badno ummado masaakinta geeka abaaro asiibta maybwaa amuujoo hayaan insha allahu tacaala data kalemayblanaa data masaakinta ee ilaahay subxaana wa tacaala hay tugay gaaladana hal habaaro ini ilaahay noo jibiye wadankaagna ilaahay aarin iyo barwaago iyo bashbasnin kuweela ilaahay subxaana wa tacaala dadeege bilaadan dadmadeegayo lamagalantiis walika kasbadoo deegaye ilaahay ini walhaan ku khayr badan oo waanu ku baraka badannasay insha allahu tacaala yaa alla warsadaana subxaanahu wa tacaala akhyaaray markan mayba waha raashikan mayba kukooyh xarakata shawaal mujaahidiinka kukooyi dadka masaakiinta ah oo muslimiinta ah iniyad mayba waaha anka gargaarta yaana leenka targali dadan elaana lahaan dhiibi insha allahu tacaala isiin malisin ku fadeey gaalada ini habaartan muslimiinta indho ay tan dadow ilaahay intou bisheena liibanaasana saasaya ilaahayna leyi ikhwaani marka insha allahu gacmoos qabsaneen ilaahay unnaganeen ilaahay intou bisheegneen ini ilaahay mayba waaha niin mandareeyo roob niin sheena beeroqanan mayla raayayno ilaahay subxaanahu watacaala aaran ninka weela xoolo daaq ninka biyo lanki wal anhaysanaba hataa markaas walba anhaysanana hataa nacfiya hele hoogsiyayaa ma arnaya kasb walka kasbadee marka insha allahu tacaala lanki caafimaad qaba xibnaashay haysada waa hantiilow haddii caafimaad la helo amni la helo oo mayla rahay barwaaqo roob iyo nicmo la hela lanka caafimaadba howsa qaba markaas mayba waaha wala qabsado koro nicmo baho ilaahay roobbanasay intaa kadib waxaa noo suura gashay inaan mikrofoonka la dhex marna qaar ka mid a dadkii nasiibka u yeeshay in raashinkan la siiyo iyagoona sidan farxaddooda ku cabbiray asalaamu calaykum wacalaykum salaam magacaaga ii sheeg isaaq xasan bilyare meeqasanaa jirtaa toddobaatan iyo saddex abaar huwan ahayd abaar huwan ahayd ani geekan dhergne halkadaasoo qor bur saliid nasidi raashinaa kor fayni geek nicmo rogo xagee ka timid marka deegaankee biyole biyole haa haddana xagee joogtaa tiyeglow degmada tiyeglow maxaa ugu ducaynaysaa mujaahidiinta mujaahidiinta ini galantee kor ilaahay kuwala guursi kor mujaahidiinta galantee kor allahu akbar kor eed iyo hooda iyo dadka eeda abaaran hayd marka ilaahay dadkii raashinkana si garabjo allah gala galantii kor allah kaweel eedan mahadsanyiin ilaahaya ka mahadsan iyo aan ka mahad nagaan xagee ka timid adiga hoobinsho hoobinsho dadka hoobinsho leere meelow kooy maxaa lagu siiyey
bur saliid sokor baris
waayahay ka war maxaa ugu ducaynaysaa xarakada galantii kor allah kaweel garabsho allah gal gaalada allah jiyo muslimiin kor allah kaweel ilaahay yoonan gargaara asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu amatullahi barakaatu magacaaga ii sheeg aadan aamin wadamada abaar hoogle ku jirta xaggee ka timid adiga diriisin maxaa lagu siiyey bariis bur sokor saliid eliisi ka waran maxaa ugu ducaynaysaa xarakada ilaahay magaantiye korkawaala mawaa guulanasi galaada dhajibi muslimiinta ilaahay gaantiye korkawaala
anaga oo ah ka mid ah gabdhaha degmada tiyaglu ku nool alxamdulilah uma alxamdulilah alxamdulilah allah ayaa u mahad celinaynaa ka bacdana mujaahidiinta walaalaheena ayaa u mahad celinaynaa waxaanana siiyey raashiin maasha allah wakhti cabaar waaye bil ramadaan waa lagu jiraa alxamdulilah ilaahay walaalaheen gacantooda kor ha ka dhiga gaalana ilaah hanaga jebiyo roobna ilaah hanoo keeno abaartana ilaah hanaga bixiyo walaalaheen habeen iyo maalina garab taagan gacantooda ilaahay kor ha ka yeelo ilaahay gacantooda kor ha ka yeelo habiibo maxamed ali haye maxaa lagu siiyey saaka raashinka dika fadhiyoo la istay bur sokor yaa liisii howlaha qaybinta raashinka ee uu wada guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan kan wilaayada islaamiga ee bakool ayaa si dardar leh kaga socota wilaayada waxaana suuragal ah maalmaha soo socda in guddiga uu gaaro deegaano kale oo hor leh alxamdulilah uma alxamdulilah alxamdulilah allah ayaa u mahad celinaynaa ka bacdana mujaahidiinta walaalaheena ayaa u mahad celinaynaa waxaanana siiyey raashiin maasha allah wakhti cabaar waaye bil ramadaan waa lagu jiraa alxamdulilah ilaahay walaalaheen gacantooda kor ha ka dhiga guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu